ayuub cutubka toban iyo siddeedaad markaasaa bildaad oo ahaa reer shuuxi u jawaabay oo wuxuu ku yidhi war ilaa goormaad hadallo sii wadaysaan war bal fiirsada oo annana dabadeed baannu hadlaynaa war bal maxaa sida xayawaan naloogu tiriyaa oo bal maxaannu hortiinna ugu nijaasownay war waa adiga xanaaq daraaddiis isla jeexjeexayeye dhulka ma daraaddaa baa looga tegayaa mase dhagaxa ayaa meeshiisa laga rujinayaa hubaal iftiinka sharrowgu wuu demi doonaa oo ololka dabkiisuna siima iftiimi doono iftiinka teendhadiisu wuxuu ahaan doonaa gudcur oo laambaddiisa kor taalna way demi doontaa tallaabooyinka itaalkiisu way iscidhiidhin doonaan oo taladiisu isagay hoos u ridi doontaa waayo isagu wuxuu cagta gashadaa shabag oo wuxuu ku kor socdaa dabin waxaa isaga cidhibta ku dhegi doona dabin oo qool baana qabsan doona waxaa dhulka ugu qarsan siriq oo jidkana waxaa u yaal dabin dhinac kasta waxaa ka bajin doona cabsi oo xataa gadaalna way ka soo eryan doontaa xooggiisa waxaa dili doonta gaajo oo balaayano agtiisay diyaar ku tahay oo waxay baabbi'in doontaa xubnaha jidhkiisa oo curadka dhimashada ayaa xubnihiisa baabbi'in doona oo isaga waa laga rujin doonaa teendhadiisa uu isku halleeyo oo waxaa loo keeni doonaa boqorka cabsida teendhadiisa waxaa ku jiri doona wax aan wixiisa ahayn oo hooygiisana waxaa lagu soo kor firdhin doonaa baaruud xididdadiisa hoose way qallali doonaan oo laamihiisa sarena waa la jari doonaa dhulka laguma xusuusan doono oo jidkana magac kuma uu yeelan doono isaga iftiin baa gudcur looga kaxayn doonaa oo dunidana waa laga eryi doonaa oo isagu dadkiisa kuma dhex lahaan doono wiil uu dhalay iyo mid uu wiilkiisii dhalatoona ama mid ku hara meelihii uu degganaan jiray dadka ka dambeeyaa waxay ka yaabi doonaan wakhtigiisa sidii ay kuwii horeba uga baqeen sida xaqiiqada ah guryaha kuwa aan xaqa ahayn waa sidaas oo kale oo kii aan ilaah aqoon meeshiisiina waa tan